الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو واليه المصير اللهم ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ايها الاخوه الكرام muxaadaradeenu ciwaankeegu waa qisasun mu'ahira qisaska waxaa ku jira cibar waanaa ku jirta ilaahay sidaasuu kitaabkiisa qisas badan ugu soo wariyey ummadihii horuu ilaahay ka sheekaynayaa wixii qabsaday sidii loo halaagay kuwii mu'miniinta ahaa iyo wanaaggii ay gaadheen qisas badan ayaa qur-aanka ku jira qisaskuna waa in lagu waantoobo alcaaqilu man itacada bigayri ninka caaqilku waa ninka eegay qofkii ka horeeyey ee meeshii wanaagsanayd u raacay ku dayda xumaantiina ka fogaada weeyaan meeshuu ku halaagsamay aan ku dhicin kii ka horeeyey sidaa awgeed waxaan caawa wax iskaga sheegi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo subxaanahu wa tacaala qisas badan oo waaqicah dhacay oo dhaba iyo qaar badan oo taariikhdeena islaamku ay sheegtay qisas khayaaliya ma aha sheeke berley ma aha waa wax dhaba oo dhacay marka ugu horaysa ayuha alikhwa waxaan iskugu dardaarmaynaa alla ka cabsi alla ka cabsi ayaan iskugu dardaarmaynaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqu llah waryaadaheen idinka iyo kuwii inaga horeeyey oo dhan ahlu kitaab waxaan inigu dardaarmaynaa buu alla leeyahay alla ka cabsi alla haddaad ka cabsatid ilaahay dhibaato oo dhan wuu kaa faydi culays oo dhan alla wuu kaaga gargaari ilaahay waa ku naxariisan ayuha alcabdu daciif wuu cabsanayaa alla ka cabsi maxay ka dhiganta xasan albasri waxa uu leeyahay maa zaalat itaqwa bilmuttaqiin xataa tarakuu kaiira min alxalaal makhaafata alxaraam alla ka cabsi waxay qofka u geysaa in wax walba uu iska ilaaliyo wax walba ilaa wax walba wax badan oo xalaal u ahaa uu ka tago qofku isaga oo ka cabsanaya xaaraan awgeed imaamu thawri waxa uu lahaa innamaa sumuu bilmuttaqiin waxaa loogu bixiyey muttaqiin kuwii cabsanayay liannahum itaqow maa laa yutaqaa wax aan laga cabsan bay ka cabsanayeen iyagu qisada ugu horaysa een soo qaadanayno waa qisad xaafid ibnu rajab alxambali uu soo wariyey waxa uu sheegayaa sheekh la odhan jiray abaabakr moxamed abaabakri moxamed cabdilbaaqi albazaad alansaariy dadkii salafu hadihi alumma ayuu ka mid ahaa ninkaasaa sheegaya waxa uu yidhi kacbada maka almukarama ayaan jaar la ahaa maalin maalimaha ka mida gaajo xooglaa igu dhacday waan gaajooday waxaan cunaan waayey dariiqaan u soo baxay si aan meelahaa bal wax uga soo raadsado waxaan helay dariiqa aan ka helay kiish xidhan ayaan ka helay aada loo adkeeyey waan qaaday inay wax culus ku jiro ayaan dareemay xaggaa iyo gurigaygii ayaan isku sii daayay buu yidhi waan furay waxaan helayba waa ciqd waa kuul lu'lu gebigayguba ah luul waa macdan shayqaaliya oo nafiisa lam ara milah isaga oo kale aanan arag buu yihi quruxdiis waana qaali gurigaan dhigtay waan farxay in yar kadib waxaaban maqlay oday dhawaaqaya oo le kiish iga lumay ayaa arkay qofkii kiishkaa ii hela waxaan siinayaa shan boqol oo diinaar baan siinayaa waxa uu yidhi waan fikiray waxaan is idhi kiishka miyaad u celisaa waad u baahantay lacag qaaliya lagaa siisan luulka mise lacagta yar baan ka qaataa oon iskaga qadeeyaa waan gaashoonayaaye waxa uu yidhi waan fikiray aakhiran xasuusta waxaan idhi wallaahi waan u celin odaygii baan qacanta soo qabtay buu yidhi wa ji'tu bihi ilaa bayti gurigaygaan usoo kaxeeyey buu yidhi waxaan ku idhi sheeg kiishka kaa lumay calaamadiisii sheeg muxuu ku muxuu ku xidhnaa maxaa ku jiray wixii oo dhan buu ii sheegay kiishkii baan ku idhi waa kana qabso waxa uu yidhi shantii boqol diinaar buu iisoo fidiyo qaado uu yidhi waan iska diiday nacam waan u baahanahay buu yidhi shan boqol oo diinaar lacag yar ma ah aad baan ugu baahanahay laakiin waxaan idhi ilaahay agtiisa ayaan ka rajaynayaa ajar badan inaan ka helo qaado baan ku idhi waxaan adigaa le iska qaado waxaan kaa qaadanaya male in badan buu igu diiday anna waan iska diiday buu yidhi waxa uu yidhi ilaahay baa og sidaan ugu baahnaa waan ka baxay markal mukarama ayaan ka baxay buu yidhi xagga iyo badda ayaan u jeestay doon baan koray buu yidhi markabkii aan sii raacnay ayaa qarraqmay dadkii way halaagsameen xoolihii way dhinteen waa lagu baaba'ay buu yidhi meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu igu badbaadiyey loox ayaan qabsaday buu yidhi keligay baa dadkii ka nool maalmaa ku jiray baddi laa adri ayna daahib ma ogi xaggay looxaasi ii wado laakiin waan socdaa sidan doontii aan looxii u haystay ayaan waxaan imid buu yidhi meel jaziirada ayaan imid dad baa ku nool meeshaas meel masaajida ayaan imid masaajidkii baan iska fadhiistay qur-aanka ayaan iska akhristay buu yidhi dadkii ayaa i maqlay qur-aankii aniga oo akhriyaya dadkii baa igu soo ururay lacag badan bay isiiyeen qur-aankana bar bay yidhaahdeen sidii ayaan lacag badan ku urursaday buu yidhi masaaxibtii kitaab qur-aana oo taala masaajidka ayaan isku ururiyey buu yidhi markaasee waxay igu yidhaahdeen miyaad akhriyi kartaa qoraalka ma taqaana sida wax loo qoro haa baan idhi buu yidhi ciyaal badan bay ii soo ururiyeen noobar bay yidhaahdeen sida wax loo qoro waxna loo akriyo waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen intaa kadib waxaanu kuu goorinaynaa gabadh waa adoon lacag yarna way iska haysataa adduun yarna way iska haysataa waan iska diiday buu yidhi way igu qasbeen wallaahi inaan kuu guurin bay yidhaahdeen waa la ii guuriyey buu yidhi gabadhii gabadhii markii la ii keenay waxaan arkay buu yidhi iyadii oo xidhanba fooshii luulka ahay tii waan garanayaa buuhi waa iyadii iyada oo qoorta ku sidata ayaan arkay waan yaabay aad baan u eegay buu yidhi iyadii ma eegayo fooshii maan eegayaa dadkii way argagaxeen waa la yaabay war imantii waad ka xishoosiisay annakii waanu xishoonnay maxaa dhacay maxaad kuusha ka eegaysaa luulka ah waxaan idhi buu yidhi luulkani qisa ayaa jirta cajiiba luulkan maalin baan meel ka helay oday baan siiyey oday raadinayay ayaan siiyey dadkii wuxuu yidhi mar qurata uma takbiir lagu dhuftay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa yaabay buu yidhi maxaa dhacay jasiiraddii oo dhan way ugu soo urureen buu yidhi meeshii bay yimaadeen waxay yidhaahdeen warka kuushan ha ku siino odaygii kuushan aad siisay gabadhan aabbaheed buu ahaa waxa uu odhan jiray wallaahi nin muslima ayaan arkay ninkii luu ii soo hooyey luulkii iyo kuushii wallaahi nin mu'mina ayuu ahaa ilaahayow aniga iyo isagana kulmi gabadheedaan u guurinayay ilaahowna kulmi ayuu odhan jiray odaygii wuu dhintay gabadhii baa luulkii uu ku soo wareegay gabadhiina waa digan guursanaya nin yahu waxa uu yidhi gabadhii sidaasaan ku guursaday laba carruura ii dhash muddo ayaa ila noolayd kadib way dhimatay labadii carruurtiina way dhinteen kadib luulkii in badan baan haystay buu yidhi markii dambe waan iibiyey boqol kun oo diinaar baan ku iibsaday waa anigaa maanta taajirka ah ayuu yidhi qisadan maxaan ka faa'iidaysanaynaa ayuha alikhwa qofku hadduu warac la yimaado alla ka cabsi uu la yimaado xumaanta uu iska ilaaliyo ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ma dayacayo ma dayacayo isagu ogeyn ayuu ka arsaaqaya waa luulkii maalinkii ayaa dib loogu soo celiyey oo la siiyey isaga waa iska ilaaliyey xaaraan inuu cuno ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ilaaliyey wuuna nuuray qiso kale qarnigii koobaad ee hijriga ayay dhacday wiil yar oo shaaba oo taqiya ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala ayaa maalin aada u gaajooday uu waayey waxuu cuno waa taalib cilm inuu waxbartuu doonayaa waxuu cunona wuu laayahay waxa uu yidhi maalin ayaan beer dhex socday waxaan arkay geed tufaaxa oo soo biyo ay hoos socdaan laanna ay ka soo laalaado xabad tufaaxaan ka goostay buu yidhi markaasaan idhi waad gaajoonaysaa iyo iska cun markaan cunay ay gaajadii iga tagtay aan gurigii dib ugu noqday ayaan canaan bilaabay naftayda inaan canaanto waxaan idhi ninkii geedka lahaa miyuu kuu ogolaaday inaad cuntid xaaraan baad cuntay wax aan laguu fasixin baad cuntay aad baan isku canaantay buu yidhi mu'minkuna waa sidaa had iyo jeer wuu xisaabtamaa calooshiisa wuu ilaaliyaa waxa ku dhacaya ku rid ma ah wuxuu bilaabay inuu fadhiisto uu fikiro kayfa akaltu haadihi tufaaxa tufaaxaan sideen u cunay buu yidhi xoole muslim weeyaan qofkii maan weydiisan wuxuu bilaabay inuu raadiyo ninkii geedkaa lahaa wuxuu yidhi sidaan u raadinayay ayaan helay oday waxaan ku idhi yaa cam adeer shalay anoo gaajoonaya ayaan soo baxay geedkan ayaan arkay xabad tufaaxaan ka goostay waan cunay waan kuu imid maanta si aad iga saamaxdid ama aan lacagtiisii kugu raadiyo waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa usaamixuk kuma saamaxayo bal anaa khasiimuka yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha ayaan qoorta ku haystaa oo rabbi baan kula dacweeyaya waa cajaba qisa ka dhacday meesha wiilkii yaraa waxa uu yidhi waan ooye waa dadkii aakhira xasuusanayay waxa uu yidhi waan ooye odaygii baan ka codsaday inuu caf- iga cafiyo wax alla waxaad doonaysid waan kuu yeeli haddaad doonsid beertaa kuu qodi bas iga saamax may buu yidhi waa iga tegay buu yidhi waan daba orday buu yidhi si walba oon u bariyay waa i diiday gurigiisii buu galay uu igu soo xidh uu iga soo xidhay buu yidhi gurigii albaabkii baan ishortaagay waan sugayay buu yidhi waktigu waa kulul yahay waa duhur alcadu aad ba u kulosha ilaa salaadii casaar intuu ka soo baxayay ayaan xaggii taagnaa buu yidhi markii uu soo baxay salaaddii casar oo u soo baxay ayaa wuxuu arkay anoo sidii u taagan oo ooyaya buu yidhi markaasaa waxa uu yidhi war maxaa ku helay markaasaa waxaan ku idhi yaa camu diyaar baan ahay inaan wax walba aan kuu sameeyo oon beerta xataa kuu qodo bas isaamax waxa uu yidhi u bilaabay wuxuu yidhi xoogaa buu fikiray wuxuu igu yidhi wallaahi kuma saamaxayo bishar shardi quraataan kugu saamaxaya waa maxay baan idhi buu yidhi waxa uu yidhi gabadh baan dhalay wax iga guursadaan waaye gabadhaasi way dhegalaadahay way indhalaadahay ma hadasho mana socoto gabadhaasaan rabaa inaad iga guursato wax iga guursadaan waaye waa gabadha quraateen dhalay argagax baa igu dhacay buu yidhi way indhalaadahay way dhegalaadahay way maxaan ka dhigi waan yaabay buu yidhi waan argagaxay wallaahi inaana ku sii daynayn buu yidhi ilaa aad gabadhaa guursanaysid kuna saamaxi maayo waxa uu yidhi waxaan bilaabay inaan fikiro oon aada u fikiro waxaan is-ag dhigay ma aakhiro oo timaadid oo ilaahay ku ciqaabo mise gabadhaasood guursatid waxa uu yidhi wiil yarna waan ahay ogow waxaan is yidhi waaye odaygii baan dib ugu noqday waan yeelay arrintii waan aqbalay inantaada waan guursanayaa baan idhi ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu niyadayda wanaagsan iga iga abaalmariyo wax khayr badanna inuu ilaahay siiyo waxa uu yidhi xasanan yaa bunay ballankaagu waa maalinka khamiis arooskaagu maalinka khamiista ayuu dhacaya anigaana meherka bixinaya maalinkii khamiistii buu yidhi lugahan soo jiiday waan murugaysanahay wax badan baan ka fikirayaa buu yidhi xaggeen geyn xaggeen geyn ayaan isleeyahay buu yidhi albaabkii markaan soo garaacay odaygii aabbaheed baa iga furay hadalkaan isweydaarsanay diyaar ma tahay waan ahay soo fadhiiso waan soo fadhiistay buu yidhi waxa igu yidhi khalaas gabadhii waatan qabso baaraka allahu lakumaa wa calaykumaa wa jamaca baynakumaa calaa khayr gacantuu i qabtay maqsin kaloo igu riixay buu yidhi waxaan arkayba albaabkii markaan furay gabadh aada u qurux badan oo cad ajmalu min alqamr oo dayaxa ka qurux badan timaheegu aada u dhaadheer yihiin waan argagaxay buu yidhi indhaqabta wax maqlaysa oo taagan dib baan u soo booday buu yidhi malaha odaygu wuu khaldamaan is yidhi markaase waxay yaa zawji odaygaygii wanaagsanaayo marxaba soo dhawow waan argagaxay buu yidhi odaygii wuxuu yidhi waa haweenaydaadii ee u gal waa igu soo xidhatay buu yidhi aqalkii xuuraciin baad moodaa buu yidhi waxaan is leeyahay ma xuuraciinna soo soo degtay baa waa in rumaysanlaada haystaan oo argagaxsanahay buu isagu ayuu yidhi waxay tidhi nacam aabbahay beenku muu sheegin waan indhalaayahay xaaraan ma eego xaaraanta waan ka indhalaayahay waan dhagalaayahay oo xaaraan ma dhegaysto xaaraanna kuma hadlo xaaraanna uma socdo waxaasoo dhan ayaan ka indhalaayahay bay wurti waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu isiiyey naag aad iyo aad u dabeecad fiican akhlaaq fiican ayuu isiiyey cilmi badan waa tufaaxii aan iska ilaaliye xaaraan ahaanna ku cuno ma taqaanaan haweenaydaasi ayay dhashay waa abu xaniifa imaamkii la odhanayay abu xaniifa hooyadii weeyaan odayguna waa abu xaniifa aabihii haabit odaygii la odhanayay weyn abu xaniifa afarta madhabado waa taqaanaan ma abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal waa abu xaniifa aabihii weeyaan ilaahay waxa uu leeyahay waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib ninkii ilaahay ka cabsada ilaahay makhraj buu u samaynaya markay dhibaata ku qabsato ilaahay wadayar buu kuu furaya subxaanahu wa tacaala meel aad filayna ilaahay uu kaa arsaaqaya meel aad filayn ayuu ilaahay kaa arsaaqi naag fiican buu guursaday qurux badan akhlaaq fiican waka waxay u dhashay nucmaan ibnu thaabit abu xaniifa ayay u dhashay ibnulmaarig markuu ka sheekaynayay abu xaniifa waxa uu yidhi waxa uu ahaa afqahu nnaas abu xaniifa dadka waxaa ugu faqiihsanaa ugu caalimsanaa abu xaniifa maa ra'aytu fi lfiqhi milahu fiqiga wax ku gaadhaya lamaba arag buu leeyahay imaam shaafici markuu ka warramayay waxa uu yidhi annaasu fi lfiqhi ciyaalun calaa abi xaniifa dadku fiqiga waxay ku yihiin ciyaal ba u yihiin abu xaniifa marka loo eego wax gaadhaya male abu xaniifa annadr ibnu shumaylna waxa uu yidhi kaana annaasu niyaaman can ilfiqhi dadku fiqiga way ka hurdeen fiqiga waxa la yidhaahdo dadku may oqon ilaa uu soo baxay abu xaniifa uu toosiyey dadkiiba uu u bayaaniyey fiqigu waxa uu yahay ilaahay haddaad ka cabsatid ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ka hoojini maayo waa alla ka cabsi taas ka labaad addunyaa ibtilaa'un wa imtixaan adduunku waa ibtilaa waa meel la isku imtixaanayo adduunkani ma aha meel la cunayo oo la cabayo oo la isku imtixaanayo imtixaan baa jira meesha waa lagu eegayaa imtixaan baa lagaa qaadaya inaad ku guulaysan iyo in kale inaad sabri iyo in kale xanuun baa jira mawd baa jira masaa'ib badan baa jira ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu eegayaa miyaad ku sabri mise waad argagixi maad ordi ood ooyi ood odhani musiiba i qabsatay mise waxaad odhani inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa lagu eegayaa qisad baanu soo qaadanaynaa saxa taabici jaliila curwa ibnu zubayr qisadiisii curwa ibnu zubayr waxa uu ahaa axad alculamaa taabici buu ahaa bal wuxuu ahaa ragga ugu cibaadada badan taabiciinta ayuu ahaa aabbihii wuxuu ahaa zubayr ibn alcawaan buu ahaa saxaabigii la odhanayay ayuu ahaa xawaariyu rasuul buu ahaa calayhi salaatu wasalaam hooyadiina waxay ahayd asmaa binti abi bakr sidiiq abubakr sidiiqsi asmaa la odhanayay ayay hooyadiina ahayd habaryarti ma taqaanaa waa caaisha radia allahu canha wa ardaaha ina abu bakr sidiiq weeyaan um lmu'miniin zawju rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walaalkiisii weynaana waxaa la odhan jiray cabdillaahi ibnu zubayr ayaa la odhan jiray wuxuu ahaa cabdillaahi ibnu zubayr saxaabigii ku tawaafay kacbada oo dabaalanaya kacbada roob baa ku da-ay dabaal buu kuda- ayuu ku dawaafay kacbada curwa taabicigaasi sabirkiisaan wax ka soo qaadanayna noloshu waa ibtilaa baan idhi imtixaan waxay dhacday qisadani waktigii khaliifat alwaliid ibn cabdilmalik uu jiray oo khaliifada ahaa ayay dhacday khaliifada alwaliid ibn cabdilmalik ayaa waxa uu curwa ibnu zubayr uu ka codsaday inuu soo booqdo dimashaq inuu kusoo booqdo waa meeshii khilaafa alumawiya weeyaan xagga igu soo booqo buu ku yidhi curwa wuu isdiyaariyey safarkaasuu isku diyaariyey wuxuu ka tegayaa waa madiina almunawara dimashaq buu tegayaa suuriya toddoba caruuruu dhalay wiilkii uu ugu jeclaa ayuu ka haystay xagga iyo shaam ayuu u jeestay dariiqa markuu sii socday xanuun baa ku dhacay lugta ayuu xanuun kaga dhacay wuu socon kari waayey waa la awr baa lagu qaaday khaliifadii baa loo geeyey isaga oo awrka lagu wado aad buu uga xishooday ninka uu soo kalifay ee masaafadaa dheer soo maray ee ku soo xanuunsadee waddadaa waxa uu u doonay dhakhtarada raggii ugu xariifsanaa ayuu u raadiyey rag badan baa loo soo ururiyey waxay isku waafaqeen dawo kale inuunan lahayn ilaa lugta laga gooye mooyaane maxaa yeelay waxay yidhi hadda lagu daayo xanuunku wuu sii faafay waa in markaa lugta ilaa xoogga waa in laga gooya yidhaahdeen haddii kale jidhka oo dhan buu gaadhayaa aad buu uga naxay ninkii martida ku ahaa uu isagu codsaday isagoo fayow inuu yimaado dabeedna uu ka tago isagoo laangaro ah uu ka naxay laakiin raggii dhakhtarada ahaa sidaasay isku waafaqeen xal kale ma la yidhaahdeen markii loo sheegay isagii curwa la yidhi lugta lagaa goynaya intaa cidhibta ilaa xoogga waxa uu yidhi allaahumma laka alxamd ilaahayo adigaa mahadle in badan bay i caafisay in badan baad xanuun badan iga ilaalisay maanta haddii ay dhibaata ii timid allaahumma laka alxamd atibaadii oo dhan dhakhtaradii oo dhan baa iskugu yimid waxay ku yidhaahdeen wax ku sooxiya ayaanu kuu samayn sharaab baanu ku siin waa diiday waxay yidhahdeen waad xanuunsani lugta markaanu kaa goynay miishaariya lagaa goynayay marka waxay dhahan waad xanuunsan waa inaan ama khamro ku siino si aad u dareemin ama sharaab kale aan ku siino waxa oo dhan wuu iska diiday waxay yidhaahdeen maxaan yeelna haddaba seed u adkaysan wuxuu yidhi dacuunii usalli idaaya waan tukan salaada markaan galo wax aan dareemo male ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ayaan la xidhiidhaa qur-aankan micnihiisa dareemaa aakhiraan xasuustaa waxaa naftayda aan dareensiiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan hor joogo marka marka aan salaada gale buu yidhi lugta iga gooye marka wuu bilaabay salaadii buu galay waa sujuuday markuu sujuuddii u galay ayay xooggiisii faydeen markaasay miishaar soo qaateen oy ka goynayeen radia allahu canhu markii lugtii bay ka gooyeen isagoo oo sujuudsan wax u dareemayna male dhiigguna aad bay uga da-ayey saliid bay way ku soo kariyeen ma jirto wax lagu dhiigga lagu qabto saliid ayay usoo kariyeen saliiddii bay dabadeedna maarata lugta u geliyeen wiilkii yaraayee curwa uu dhalay la socday inankiisii yaraa u jeclaa ayaa waxa uu ku ciyaarayay dibadda faras baa ku joog joogsaday ki yaraana wuu dhintay warkaasaa loo keenay khaliifadii aad buu u naxay odaygii curwo ah lug baa laga gooyey wiilkiisana wuu dhintay curwa markii uu soo kacay amiirkii baa la hadlay khaliifadii waxa uu ku yidhi ilaahay ha kaa sabir siiyo lugtaadii tagtay allaahuma laka alxamdi buu yidhi wainaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxa uu ku yidhi musiibo kalean kuu sheegayaaye sabir iyadana wiilkaagii waa dhintay faras baa ku joogjoogsaday uu dhintay muxuu yidhi miyuu argagaxay miyuu orday waa musiibataa miyuu yidhi may allaahuma laka alxamd inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun buu yidhi ilaahay waxa uu isiiyey buu yidhi toddoba caruura mid buu iga qaaday lugtii buu eegay wuxuu yidhi ina allaha yaclam ilaahay wuxuu og yahay annii maa mashiitu bika ilaa macsiyatin qad inaanan xaaraan lugtii aanan ku socon meel xaaraana inaanan ku tegin ayuu ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala waxa uu bilaabay curwa inuu yaro rakaco uu tukubo ayuu bilaabay ol baa la siiyey oo ku soconayay maalin maalimaha ka mid ah wuxuu u soo galay khaliifadii wuxuu arkay oday da-ah oo khaliifada ag fadhiya ayuu arkay odayga weyn dhalaayahay nabur weyn ayaa wejiga kaga yaala khaliifadii baa wuxuu ku yidhi curwa qisada odaygan ku dhacday bal weydii isagana dhibaata qabsateen curwa waxa uu yidhi waxaan ku idhi sheekhow bal qisadaada iga waran maxaa ku helay waxa uu igu yidhi curwa habeen habeenada ka mida ayaan xoolahaygii oo dhan soo kaxaysay wax iga xoolo badan anigu yaryahay buu yidhi iyo awlaadaydii meel webiya ayaan u hoyday dumar badan saddex ayaan watay awlaadaydii xoolahaygii oo dhan meesha webiga ah ayaan u hoyday buu yidhi aniga oo hurda ayaa waxaa yimidba webi xooglaa soo jabay ciyaalkaygii iyo maalkaygii iyo haweenkaygii oo dhanba uula tegay gebi subaxdii waagu wuxuu ii bariyey wa ana laa amliku ilaa tiflu sagiir wiil yar ayaa ii hadhay xoolahaygii iyo awlaadaydii iyo haweenkaygii iyo awr ayaa ii hadhay wax kaloo ii hadhay male awrkiibaa baxsaday buu yidhi markaasaan wiilkii yaraa ka tego awrka soo qabo baan is yidhi markaan xoogaa daba ordayo ayaa waxaan maqlay buu yidhi wiilkii yaraa oo qayliyaya waan soo jeestay yey baaba qabsaday yey ayaa afka ku haystaba dib baan u soo noqday si aan wiilka yar uga rido laakiin wuuba cunay buu yidhi uu googooye maxaan samay awrkii gaadh baan is yidhi buu yidhi awrkii aan daba orday ayaa igu soo jeestay anigii wuuna igu tuntay buu yidhi wejigan aad arkaysa naburkan awrkii baa sidaa ii galay curwa waxa uu yidhi waxaan ku idhi maxaad leedahay haddaba maxaad samayn waxa uu yidhi odaygii waxaan leeyahay allaahuma laka alxamd taraka lii qalban caamira walisaanan daakira ilaahayow mahad oo dhan adigaa leh qalbi baad isiisay caamira iimaan ka buuxo dikrigii ilaahay iyo ka buuxo iyo carab ayaad ii reebtay aan kugu xusaya ilaahayo subxaanahu wa tacaala bal cajiib u fiirsada iimaan buu hayaa wax u hadhay male wax u hadhay male qalbi buu hayaa iimaan buu hayaa wax qofku hadduu iimaan u hayo nimcad oo dhan wuu haysta innaguna maanta qofku hadduu masruurkiisii u waayo waxau ku leeyahay ilaahay dee wadduu iga jeexda waayana buu ku leeyahay waxba ma hayo waxba imtixaanku wakaa waa imtixaan la imtixaanay ilaahay waxa uu leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وحان إنه امتحاننا بو إلهي لينا إنه ابتلينا عبسي جاجو مالك أوكان ناقصما أبو أوكان لمتا مرأة ويدي أبارو إلهي وحا إليهي وبشر الصابرين قد بشار النبي الله كوى الصابرين تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة كوى مرك مصيبة أي كل عدو قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كوى إله إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بان أسوى النهي إلهي نوى النقرنا سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كوى إلهي سبحانه وتعالى أنحري سنيا kuwaasuu ilaahay badbaadinaya subxaanahu wa tacaala ayuha alikhwat alkiraam ta saddexaad waxaan kaaga digayaa aniga naftayda iyo adigaba macaasida ilaahay macaasidu waa dhib caliy bni abi aalib waxa uu yidhi radia allahu canhu maa nazala balaaءun ila bidamb wamaa rufica ilaa bitawba musiiba ma soo degto buu yidhi balaaya ma soo degto ilaa hadday soo degto waxay la soo degtaa waa dembi dembi la sameeye weeyaan balaayadaa lama faydo lama kor yeelo ilaa waxaa lagu faydaa ama lagu kor yeelaa waa toobad oo qofku toobad keeno ayaa lagu faydaa qisadan dhegayso gabadh jaamacadda dhigata qismiga cilmi nafsi la yidhaahdo ayay dhigata saddex hablood ayay walaalala tahay odayga aabbaheed waa oday da-ah hablahaasuu koriyaa dukaan buu ka shaqeeyaa dukaan ayuu ka shaqeeyaa dukaan isaga uu leeyahay weeyaan gabadha waa gabadh ede badan daraasadeeda way ka adagtay aad bay u akhlaaq badan tahay hablaha ay la dhigato aad bay u jecel yihiin waxay tidhi maalin maalimaha ka mid a ayaa ka soo baxay jaamacaddii waktigii fasaxii waan ka soo baxay jaamacaddii gurigaa ku soo socday waxaan arkay wiil waddada ii taaganba aada moodid in uu edo badan yahay sidii wax uu isii garanayay oo kale ayuu qoslayaaba aad buu ii eegayaabay tihi gabadhu umaan aaba yeelin waan iska socday wuu idaba dhaqaaqa bay tiri waxau i lahaa hadallada carruurta yaa jamiila tii qoruxda badnaydani saasuu i lahaa waxaan doonayaa inaan ku guursado hadalladaasuu ilahaa bay tihi muddaan ku eegayay oo ku daba socday akhlaaqdaadaan ogaaday edabtaadaan ogaaday waxay tihi gabadhii waan naxay waan argagaxay waan degdegay waxay tihi saan u degdegayey waxaan u dhowaaday inaan kufo dhidid badan baa iga da'aya bay tiri arrintan oo kale ima soo marin bay tiri aniga oo daalan ayaan gurigaygii soo galay waa naxsanaa habeenkii oo dhan maan seexan bay tiri waan warwarayay wuxuu muxuu ahaa ma shaytaan buu ahaa ma insi buu ahaa maalinkii labaad markaan jaamacaddii ka soo baxay bay tiri waaba isaga oo waddadii ii taagan oo qoslaya sidii buu bilaabay inuu ii daba socdo markaan gurigayga aan soo gelayo ayuu iga soo daba tuura bay tiri warqad albaabkii baan xidhay waan shakiyey warqaddan maxay ahayd misegaa soo tuuray mise way iska sii taaday waan shakiyey bay tiri waxaan is idhi ma qaadaa ma iska daysaa waxay tihi akhiiran waxaan idhi qaad waan qaada bay tiri warqaddii aniga oo qarqadhaya waan furay xubbi baa ka buuxaba jacayl waan ku jecelahay ma seexan karo habeenkii ilaa aan ku xasuusto waxyaalahaasaan ka buuxa bay tiri warqaddii baan googooyay tiri saacado kadib waa telefoonkii guriga oo ciyaya dhalalalo waxay tidhi waaba wiilkii alo war maxaad iga rabtaa xabiibii warqaddii miyaad akhriday ayugu bilaabay waxaan idhi haddaad aamusi weydid ood edab yeelan weydid wallaahi reerkaygaan kugu diri kadibna yaa waylag hooggaaga saacad kadib waa ku dhiga bay tiri saacad kadib ayuu mar kale soo xidhiidhay waxa uu yidhi idhegayso xumaan ma rabo inaan ku guursadaan rabaa nin akhlaaq fiican baan ahay nin edab fiican baan ahay viilaan kuu dhisi guri weyn baan kuu dhisi ku hoojini maayo waxaasuu igu akriya bay tiri wax caruura aabbahay anigu dhalay i dhalay marka xumaankuna ma rabo ee waxaan rabaa inaan isguursanno waxay tidhi waan u naxariistay waa la soo bilaabay yadiina waan bila waxay tihi waxaan bilaabay ma ogtahay inaan soo dabco waxaan idhi bal waan eegaynaa waan ka tashanaynaa waan kuu fiirsani waxaa tahay waxay tihi maalinkii dambe waxaan bilaabayba inaan u xiiso telefoonkii waan sugaa xilmu soo telefoonin waxay tihi markaan kulliyadda aan ka soo baxo jaamacaddana waan eeg eega aawe maanta maba arkaye xaguu tegey waxay tidhi aniga oo sidaa ku jira ayaa maalin ba igu soo baxay markaasaan farxay bay tihi aad baan u farxay markaasaan war xaggeed ku luntay waaye waan ku waaye markaasaa wuxuu igu yidhi kaale soo ful baabuurka hodda baabuurkii baan fuulay waxay tihi aad baan u jeclahay ma rumaysan kartid mana aqaan bay tihi magaaladaan kusoo wareegnay bay tihi magaalada ayaan kusoo wareegnay waxaan soo soconnaba maalinkii hore wuu idhigay caadi maalin labaad buu iqaaday hojeel buu igeeyey bay tihi maalinkii labaad waa maalin khatara waa maalinkaan hoogay bay tihi aan hoogay waa maalinkaan ceeboobi doona bay tihi nolosheedu ay baabi'i doonto caadi waan iska fadhiisannay waan iska sheekaysanay waxaan iloobay bay tihi nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam hadalkiisii muxuu yidhi nebigu laa yakhluwanna rajulun biimra'a nin naag cidlo lama noqdo lama keliyoobo naag ilaa hadduu la keliyoobo kaana aali haalisuhuma shayaan ka u saddexeeya waa shayaan waan iska iloobay bay tihi xadiiska siduu igu sheekaynayey khalaas mushkiladdii baan ku dhacnay bay tii sharkii baan ku dhacnay cawradaydii buu fayday bikirkii buu jebiyey dhibaataa gaadhay meeshii waan ku hoogay ku balanbala bay tiri anoo argagaxsan ayaan kacay maadaa facalta bi maxaad igu samaysay hoogayga anoo leh markaasuu yidhi may istaji islaantaydaa tahay oo lagu hajiidaya ilaa iyo gurigayagii dadkii way yaabsan yihiin waan bedelanahay baad tiri si kalaan ahay ma garanayo maxaan sameeyaa adduunkii wuu ila madoobaaday bay tiri waan ooyayaa aad baan u ooyayaa tacliintii waan ka tegey xaaladaydii aad bay u xumaatay isaguna telefoonkii u iga goostay meeshuu galana ma aqaan aawe goorkii aawe arrimihii maalimo badan baa sidii ku tegey cajiib arrin baa dhacday waxaa dhacay telefoon baaba ii soo dhacay waan ku orday waaba isagii waxaan doonayaa arrin muhiimaan ku hayaa inaan kula kulmo waxay tihi waan farxay waan bishaaraystay khalaas waa waktiguu i guursanaya gaadhay malaha waxay tidhi meel baan ku ballannay waan kulannay bay tidhi wuuba xanaaqsan yahay wuxuu igu yidhi laa tufakiri fii amri zawaaji abadan ha ku fikiri inaan ku guursado ha ku fikiri marka ugu horaysa haba ku fikiri inaan ku guursado waxaan doonaya inaan wala noolaano bes asxaab baan noqonayna wala noolaanayna wala tumanayna khalaas guriyo waxaan maxaa keenayaba waxay tidhi war anuuna isku hayn baan bahal dharbaaxa awaja ka geli waan dharbaaxay bay tii waxay tidhi waan ka dhaqaaqay anoo ooyaya uu i yeedhay in yar in yar in yar ba igu hoyay iskaa joogso adoo raaliya cajalad fideoyu soo saaray fideoya waxay gu yihi cajaladda ma aragtaa ha waxaa ku jira haddaan ku tuso waad yaabi waxay tihi maxaa ku jira waan argagaxay kaale daawo wuu i kaxeeye wuu ii furay cajaladii fideoga ahayd waa xaaraantii aan samaynaynin ina wuu duubayaba cajalad fideo ayuu ka buuxiyey waa labadii oo qaawan oo xumaantay samaynayaba saani wejigaygii waan muuqdaabay tiri waan xanaaqay fulayaho khasiisyaho maxaad ii duubtay waxaasaan idhi wuxuu igu yidhi kameera khafiya ayaan kugu duubayay wax alla waxaad samaynaysa oo dhan cajaladana waan faafini meel walbaan gaadhsiini ama amarkayga yar waxaan ku amro waxay tidhi maxaa sameeyaa waan ooyaa ma oohin baa waxay tari arrintu anigoo iminka ima khusayso caa'iladayda qoyskayga oo dhan bay khusaysaa magac bay leeyihiin waa dad la yaqaano waa dad sharaf leh uu faafin cajaladda waxay tidhi isaga xaaraan badan baan wada samaynay kadib naag waxaan noqday la kiraystaba isaguna lacagtuu qaataa ana ragga ayay ka haysta ama samee ama cajaladii khalaas waa yahay ha samayn habeenba nin ayuu iga kirayaa bay tiri lacagtana isagaa gurta waxaan noqday bay tihi naagaha dariiqa ayaan noqday inkaar qabuhu intaa igumuudeen bay tihi cajaladiina wuu faafiyey uu bediyey cajaladihii waxaa helay mid ka mid a in adeerkay baa helay aabbahay iyo reerkayagii buu soo ururiyey uu daawasiiyey fadiixa ka dhacday meesha aabbahay miyuu ooyaa muxuu sameeyaa xagguu tagaa ceeb baa na qabsatay reerkii oo dhan buu kaxeeyey buu yidhi anugu khalaas lama galaba iyo kabay ku leedahay hadda dibaddaan gala waxa ay tidhi hablaha yagii buu kaxeeyey magaalo kale u guureen meel walba si ay ceebtooda isku qariyaan meel walba waa lagu hadalhayaa waxay tidhi wiilkaa inteen u xanaaqsanahay maxaad u malaynaysaa habeen baa wuxuu ii soo galay isagoo aada u sakhraansan bahal midiyaan diyaarsaday maanta ka argoosaan is idhi markuu soo galay ayaan qabadsiiyey bay tidhi mididii waan ku celceliyey wuu dhintay waa la iqabtay anigiina xabsin baa ku jira xabsi daa'im baa la igu xukumay waxay tidhi waxaan u digayaa dadka oo dhan ragga hadalka macaaneeya waan uga digayaa hablaha jaba ee markaaba ragga hore ka raaca waan u digayaa aabbahay wuxuu dhintay bay tidhi isaga oo le xasbiya allahu wa nicma alwakiil inantaydae waan kuu xanaaqsanahay ilaa qiyaamaha kuma saamixin isaga oo le ayuu dhintay waxaa qisadani waa qiso ruma dawla islaamiya ayayna ka dhacday sheekh la yidhaahdo sheekh axmed ibn cabdilcasiis alxasiin ayaa kitaab ka qoray waxaan leenahay ha la is ilaaliyo xaaraanta ha la iska ilaaliyo waa khatarteeda waxaad arki gabadhii oo waddada iska maraysa oo ragga u yeedhanaysa iyadaa u yeedhanaysaba way isqaawisa mara khafiifay xidhatay cadar udgoon bay isku soo shubtay way xaragoonaysaa dee maxaa hadhay waxaa dhacay gabadh baa waxay soo xidhatay maro gaaban ayay soo xidhatay candhadeedii baa la arkaa saani silsilad bay xidhan tahay silsiladda waxaa madaxa ugu xidhan dahab yar oo diyaarad ka samaysan ayaa xagga hore ku xidhan mid baa arkay aad buu u eegayay laabteeda waxay mooday inuu inuu diyaaradda eegayo waxay ku tiri war waad i eegaysaa ma diyaaraddana ku cajabgelisay waxa uu yihi may xerada diyaaradda ay faliisatay ayay cajabgeliyey yacni waa maxay way isqaabisay wax u hadhe ma leh xeradan daawanayaa buu yidhi waa imtixaan ayuha alikhwa suuqu lkhaatima wax la yidhahdaa jira qofku hadduu macaasida iska laaqdo u dunuubta iska laaqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatimadiisa wuu xumeeyaa macaasida badan suuqu lkhaatimay keentaa qofku inuu laa ilaaha ila allahba uu xasuusan waaye hadhowtoole ayaa timaada waxaa dhacay wiil yar waa nin weyn wiil yar odhan mayno waa nin weyn ayaa markii sakaraatulmowtkii u yimid ayaa loo yimid waa la xasuusinayaa laa ilaaha ila allah hablo buu eryanayey khamraduu iska cabayey salaad ma yaqaano diinta iyo ilaahay wuu caayaa muslimna wuu sheeganayaa maxamed ama cali wuu sheeganayaa in la yidhaahdo markii loo yimid ee la xasuusiyey laa ilaaha ila allah waxaa lagu yidhi qul laa ilaaha ila allah waa sakaraatulmulki qul laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allah dheh hadala kale ku hadlaya waa lagu kari waayey laa ilaaha ila allah akhiiran wuxuu yidhi kitaabka qur-aanka isiiya kitaabka qur-aanka isiiya buu yidhi kitaabkii qur-aanka loo keenay dadkii laa ilaaha ila allah odhanaya mana hadda toobad keenaya waxa uu yidhi intuu kitaabkii qur-aanka u qaaday ushhidukum annii qad kafartu birabbi hada almusxaf waxaan ini marageli markhaati iniga dhigayaa in aan ka gaaloobay rabbigii kitaabkan soo dejiyey markaasuu kitaabkii tuuray sidiiba ku dhintay waa qisa xaqiiqiya saasuu ku dhintay waxaa kaloo jiray wiil yar shaab xusn alkhaatima ilaahay siduu khaatimadiisii u wanaajiyey eg waxay ka dhacday riyaad bay ka dhacday sacuudiga waxa uu leeyahay axadu الصaalixiin baabuurkaygaan watay suuqaan socday waxaan arkay wiil yar oo gabadh daba socda oo tististahaya u yeedhaya waan isku qabtay maad wax u sheegtaa mise waad ka daysaa waxa uu yidhi akhiiran waxaanay wax u sheeg baabuurkii baan ka dhaadhacay wiilkii yaraa baan u yeedhay waan u naseexadeeyey ilaahay ka cabsaan ku eri wuxuu imoodayey nin hay-adda u shaqeeya imoodayey hay-at alamr bilmacruuf baa jira wanahyi cala lmunkar sacuudiga oo dadka garaaca qofkii shar ka sameeya ayaa jira waxaan ku idhi hay-adda ka mid ma ihi askarina ma ihi laakiin waxaan ahay nin kuu naseexaynaya haddaad naseexadda aqbashid waa khayr haddaad diididna waa adiga kadib wiilkii yaraa baan waaniyey buu yidhi aakhiraan ugu xasuusiyey wuu lilmayey buu yidhi wuxuu yidhi sheekhow dunuub badan baan laaqanayey dembi badan baan soo sameeyey ilaahay toobadan wuu iga aqbalaya haa baan idhi ilaahay wuu ka aqbali toobadkeen wuxuu ihi telefoonkiisii baan qaatay laba usbuuc kadib laba toddobaad kadib ayaan telefoonkiisii xasuustay oon helay waan u telefooniyey buu yidhi wakti subaxa salaadii subax kadib ayaan u telefooniyey si aan salaada subaxna u kiciyo aan u salaamana waxa uu yidhi waxaan ku idhi miyaad i garan wuxuu yidhi haa waan codkan waan garanayaa waxaad tahay sheekhii iwaaniyey ee xaqii ifahansiiyey sheekhow ilaahay fardigii salaadii waan tukadaa waan toobad keenay berigiiba xumaan iigu dambeeyey waxaan idhi waxaan rabaa inaan kula kulmo ee xaggee kugula kulmaa wuxuu yidhi gurigayga gurigii wa ii tilmaamay salaada casar kadib xaggaan ku kulanno wuxuu yidhi duhurkii kadib marti baa ii timid ballankii waan ka dib dhacay maqribku markuu soo dhowaa ayaan is idhi iminka ma u tagtaa mise waa iska daysaa akhiiran waxaan idhi bu han waan u tegi gurigii baan tegey waxuu yidhi abbaabkaan garaacay odaybaa iga furay yaro murugaysan waxaan ku idhi aawe hebel wuxuu yidhi hebel haa si cajiib u erga bu yidhi hebel haa way iga foorsaday buu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi aniga hadda iska maydhaya ciiddii wiilkii waan soo aasnay in yar kadib baan soo aasnay waxaan ku idhi anu argagaxtan ayaan waxaan ku idhi buu yidhi oo saakan wala hadlayne haa buu yidhi salaadii duhur wuu tukaday ku fariistay qur-aanku akhristay guriga ku soo noqday laseef buu yidhi uu yaro seexan sidii bay nafta kaga baxday mana qadayn qadadii ka hor buu dhintay waxa inankaygu uu ahaa nin xun oo caynkaasa laakiin laba toddobaad in laga joogaba wiilkaygii wuu toobad keenay salaatuleylka xataa wuu tukan jiray wuu ooyi jiray qur-aanku xafidayey waan la yaabi buu yidhi xili maad isbarateen maa ku ihi ayuu odayay buu yidhi buu yidhi markaasaan ku ihi laba usbuuc ka hor ma waxaa tahay sheekhii waaliyi haa wuu igu degay buu yidhi isaga oo idhudhunkanaya oo la wiilkaygii sababbaad u noqotay inuu maanta ka badbaado jazaaka allahu khayra nacam ilaahay subxaanahu wa tacaala xusnu lkhaatima ayuu siinayaa khaatimadiisa wuu wanaajinaya nin walba oo dadaala nin walba oo toobad keena ilaahay ma hoojinayo ninkii toosnaada ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu ilaahay saasuu leeyahy waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun malaa'igta jannada u imanoo u bishaaray markay naftu ka baxayso ha cabsanina ha murugoonina ku bishaaraysta janno iyo wanaag baa loo odhan waa loo dhibrin waxa uu yidhi sheekha la yidhaahda cabbaas bataawi qisadana dhegayso waxaa ila soo xidhiidhay buu yidhi sheekhan cabbaas bataawi waa sheekh markii qofkii dhintay ayuu maydhaa maydku maydhaa waxa uu yidhi waxaa ila soo xidhiidhay nin wanaagsan oon u malaynaya dadka saalixiintaa ila soo xidhiidhay anuu gurigayga jooga salaaddii casar kadib maalin jumca ay ahayd buu yidhi waxa uu yidhi sheekhow kaalay nin baa dhintay ood aas ood u maydhaya dhakhtarkan tegey waxaa ninkii baa laga soo saaray maydkii wuxuu yidhi markii aan doonnay inaan u maydhno waxaan arkay gurigii waxaaba jooga dad fara badan ayaa jooga farabadnida dadka meesha jooga waan ka yaabay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi maxaa sida loogu soo buuqay dadkan faraha badani maxay yihiin wuxuu igu yidhi aabbihii ayaa igu yidhi buu yidhi waxay u yimaadeen waxay maqleen ilaahay khaatimadiiba u hagaajiyey oo isaga oo salaad ku jira ayuu dhintay markaa dadku markay maqleen dadkii masaajidka oo dhan ayaa yimid waxa uu yidhi odaygii baa sheekaynaya wiilka dhalay